waddankaasi switzerland ayaa ku dhawaaqay shalay oo khamiis ahayd in dalkaasi uu qaaday xayiraadii xanuunka coronavirus oo dalkaasi saarnayd labadii sano ee lasoo dhaafay maanta oo jimco ahna waxaa markii ugu horreysay muslimiinta dalkaasi oo soomaaliduna ay ka mid yihiin salaada jimcaha lagu tukan doonaa masaajidda warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli
dowladda switzerland ayaa shalay oo khamiisa xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban dalkaasi ka qaaday xilli faraca omicron ee coronavirus ay dad badani u jiifaan goobaha caafimaadka dowladda switzerland waxa ay sheegtay in afdaboolka laga bilaabo shalay aanu qasab ahayn marka laga reebo in la isticmaalo xilliyada dadku ay adeegsanayaan gaadiidka dadweynaha ama ay booqanayaan goobaha caafimaadka madaxweynaha dalkaasi ignazio cassis oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada bern ayaa sheegay in weli xanuunka uu jiro ha yeeshee ay tahay in la barto sidii loola noolaan lahaa mustaf bashiir goobdoon waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha soomaalida ee dalka switzerland khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada zurikh waxaana uu iiga waramay go-aanka cusub ee dowladdu ay soo saartay dowladda federaalk ee switzerland wasiirkeeda caafimaadka allan berse ayaa maalnimadii shalay khamiis ahay wuxuu ku dhawaaqay inay tahay maanta maalin farxad u ah dadka switzerland waxaanuu sheegay dhammaan in laalay xaaladdii iyo shuruudihii covid nosen waxyaabaha la joojiyey waxaa ka mid ah qaadashada afxirka maaskaha keliya dadku waxay xirnaanayaan marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha iyo goobaha caafimaadka balse waxaa la fasaxay maqaayadaha hodheelada goobaha caweyska goobaha cayaaraha in aan la qaadanayn maska iyo weliba waxaa la joojiyey weydiintii shahaadada dadka tallaalka ah
dalka switzerland ayaa ka mid ah dalalka yurub ee xanuunka uu sababay in dhaqaalahooda uu hoos u dhaco waxaana laba sano kadib dadweynaha dalka switzerland ay u diyaar garoobayaan in noloshu ay ku soo noqoto sidii hore in ka badan boqolkiiba sagaashan dadweynaha dalkaasi oo gaaraya siddeed dhibic lix milyan ayaa qaatay tallaalka ama ka soo kabtay xanuunka oo markii hore haleelay intii xanuunkani uu jiray waxaa dalkaasi ugu geeriyooday laba iyo toban kun iyo lix boqol oo qof muslimiinta dalkaasi oo soomaaliduna ay ka mid yihiin waxa ay si weyn u soo dhoweynayaan go-aankan cusub waxaana markii ugu horreysay maanta oo jimco ah lagu tukanayaa masaajidda dalkaas mustaf bashiir goobdoon ayaa ii sheegaya sida soomaalidu ay u soo dhoweeyeen tallaabadan cusub soomaali badan oo ku nool dalka switzerland ayaa arrinta aad u soo dhoweeyey qaar ka mid a soomaalida ayaa waxaa jiray taxadir ka qabay inay istalaalaan kuwa ayaa waxay u noqon doontaa maanta oo jimco ah in salaada salaada jimcaha la dukan doono iyadoon aysan jirin afxir waxaa kaloo ay ku kulmayaan soomaalidu goobaha naadiyaasha u ah ay ku kulmaan ama xafladaha ay ku kulmaan soomaalida sida aroosyadoo kale oo beri xiliyadii dambe baaqday ama qaarkoodna cadadkooda la yareeyey waxaa kaloo jira goobaha ganacsiga oo kale dadka soomaalida leeyihiin oo kale inay tan u noqon doonto fursad dahabi ah iyo weliba dadka dalxiisayaasha ah ee imaajiri dalka switzerland ayaa arrinta aada u soo dhoweeyey dhowr dal oo ka mid ah dalalka yurub ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey qaadayay xayiraadaha xanuunka coronavirus iyadoo dhibaatooyin fara badan uu sababay labadii sana ee lasoo dhaafay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london